toddobaadkan dhexdiisa macadka heritage ee daraasaadka iyo cilmi baadhista soomaalida ayaa sanadkii labaad oo xidhiidha kalfadhigiisii ku qabtay magaalada jabuuti iyadoo sanadkan halkudhig looga dhigay mawjadaha isbedel ee geeska afrika sidee soomaalidu uga faa'iidaysan karaan fursadaha ugana gaashaaman karaan khataraha haddaba barnaamijkeennan faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha waxaynu ku soo qaadanaynaa saamaynta isbedeladaasi ka socda geeska afrika ay ku yeelan karaan gobolka ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya waxaanu wax iska weydiin doonaa sababta gobolka soomaalida etoobiya aanu si fiican ula qabsan isbedelada ka socda degmadan waxaa jira warar sheegaya in madaxweynaha kililka soomaalida etoobiya aanu ku guulaysan inuu wada hantiyo kalsoonida dhammaan dadka gobolka qiimayntaasi ma saxba qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha wadadegan etoobiya maxaa lagu xallin karaa gobolka soomaalida etoobiya siduu iskugu diyaarinaya in mucaaridkii soo laabtay ay ka qayb galaan siyaasadda iyo dib u heshiisiinta dooda waxaa igala qayb gelaya cabdixakiim maxamed yuusuf oo la taliya u ah hay-adda soomaaliya stability fund oo degan nairobi kana shaqaysa xasilinta iyo dibudhiska soomaaliya cabdiwaasac maxamed mahdi oo la taliya xagga ganacsiga iyo maalgelinta u ah madaxweynaha kililka soomaalida etoobiya juweeriya maxamed biixi oo ah b h d arrimaha siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga oo degan london xuseen qaasim xaashi oo ah agaasimaha hay-adda kasmadheef oo ka howlgashay geeska afrika kana shaqaysa daraasaadka cilmi baadhista iyo hirgelinta barnaamijyada maamul wanaagga dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijkeennan faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha annagoo aad idinka mahadceli wakhtigiina aad siiseen barnaamijka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxaa la yidhaahdaa inta badan si fiican ulama qabsan isbeddelka socda sababtu maxay tahay waxaan ku horaynayaa cabdixakiin horta lama odhan karo si fiican ulamuna qabsan isbeddelku waa mid curdin ah oo hadda uun bilow ah oo hadda socda la qabsashada gobolka uu qayb la qabsanayana waa iyadna mid curdina oo bilow ah isbedelkii guud ee adisababa ka dhacay nidaamkii hore ee t blftu ay hormuudka ka ahaayeen laga bedelay waxaa ku xigay oo ka daba yimid isbedel isna dhinaca maamulka soomaalida ee gobolka ka dhacay dadkii madaxda ka ahaa markii hore gobolka oo mashaakilaad fara badan iyo iyo dhibaatooyin fara badan ku lug lahaa meesha way ka baxeen mas-uuliyiin aqoon iyo waxgarad iyo xilkasnimo badan lagu tuhmayo ayaa meeshii yimid marka waxaan odhan karaa uu la qabsaday la qabsadbu laakiin waa mid bilow ah oo etoobiya lafteedu isbeddelka ka dhacayna laftiisu waa mid bilow oo lama odhan karo isbeddelku waa mid boqolkiiba boqol gaadhi
doctor xuseen xaashi bal isla su-aashaan waxaad nooga warantaa gobolka soomaalidu si fiican ulama qabsan baa la yidhahdaa isbedeladan socda ee gobolka soomaalida in etoobiya maxaad ka odhan lahayd waad mahadsantahay ramadaan horta waxaan bogaadinayaa v o a waxaanan ku dhiirigelinayaa in ay gobolka fiiro gaara u yeelato oo hadda ka hor fursado badan oo intii aad ku tagtaan aad kaga soo warantaan waxa dhabtaiga ka jira mayna jirin taasi waxay keentay dadkii inay dayacmaan oo culaysyo badan oo dhacaya oo dee warar badan iyo barnaamijyo badan iyo laga samayn lahaa oo adduunka gelgeli lahaa dhibaatada ka jirtay in aan la baahaynin marka maadaama hadda fursadahaas ay jiraan waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad meeshaas tagtaan oo aad barnaamijyo ka samaysaan waxyaabaha jira wixii hore laftiisana aad baadhaan oo aad barnamijyo ka samaysaan taas waa iga uun afeef su-aashaada cabdixakiim baan ku raacsanahay oo dee weli wixiiba waa bilow maynaa gaadhin xilli la yidhaahdo gobolka soomaalidu wuu la qabsaday iyo lama qabsan bilowgu waa sidee haddaan dhahna laakiin bilowgu waxaa weye waa bilow wanaagsan isbedel maamul baa ka dhacay oo anugu aan u arko inuu yahay mid khayr qaba oo dad aqoon lahoo garasho lahoo dadkooda u dirnaxaya ay yimaadeen intiisa badan gaar ahaan madaxdiisu waa ugu horeeyo madaxweyne mustafe maamulkaas la sameeyey oo ilaa heer degme iyo heer gobole iyo heer kalilba ah wuu shaqada ugu bilaabay dibuhabayn iyo dib u eegitaan ayaa ku socda hay-adihii nabadgelyada waxaan ku dari lahaa oo kale arrin guud oo nabadayn ah ayaa socota oo lagu xasilinaya siyaasadda gobolkaas waxaa ka mid a arrintaas in jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ay ogaadeenii ay hadda jigjiga joogto madaxdeedii iyo iyo mas-uuliyiintoodii ay jigjiga joogaan oo wadahadal heshiis horudhacana lagu galay caasimara wadahadal nin lala sii wado
bilowguu fiican yahay baad leedahay markaa bilowguu fiican yahay marka lasoo koobo haa juweriya gobolka soomaalida iyo etoobiya si fiican looma qabsan baa ladhahay isbedeladan ka socda ee degmadan
mahadsantahay waxaan ku raacsanahay dabcan dr xuseen iyo cabdixakiim waa bilow fiicanaan dhihi karnaa meeshan ka nimid iyo meeshaan rabna inaan gaarno waa laba meel aad u kala fog dabcan laakiin waxaan aaminsanahay inaan tallaabo fiican la qaado ilaa hadda ilaa sidaan kusii soconno waxaan aaminsanahay inaan meel fiican gaari karno haye cabdilwasac aad baad mahadsantahay rubaan anu waxaan odhan lahaa su-aashaas aad u dhigtay in yar si ka bedelan baan u dhigi lahaa deegaanku waxaan odhanayaa boqolkiiba boqol wuxuu la qabsaday isbedelka deegaan waddanka ka dhacay taasina waxaan tusaale dhowr uga dhigayaa midi waa xagga xoritiqoolka oo si fiican ugaana qaaday ismaamulka gobolka waxaa kaloo jira dhibaatooyin badan oo ka jiray oo deegaankeenna saad la socotaanba hadda jeelagaadeen oo kale oo dad badan maaragtay dhibaatooyin badan loo geysan jiray kaasna waa la xidhay dhinaca kalena kolkaan arkno mucaaradkii etoobiya oo dhan oo hadda uu ku jiro ururka oona lafta oo isagana maaragtay uu soo galay waddanka islamarkaasna si xora ay u dhaqdhaqaaqaan guud ahaanba deegaanka soomaalida madaxweynaha kililka shanaad ee soomaalida etoobiya mustafe cumar kuma guulaysan baa la yidhaahdaa kalsoonida dhammaan dadka gobolka qiimayntaas sax matay juweria maya uma maleyna inay sax tahay waayo kalsoonida dadka si fiican umuu kasban baa la yidhaahdaa inkastoo madaxweynuhu yahay madaxweyne dimuqraada oo aad iyo aad waxyaabihii oo dhan badankoogida furfuray laakiin haddana dad baa le weli namay soo gaadhin furfurnaantiisaasu seed u aragtaa sida hore horeba loo yidhi runtii madaxweynaha wakhti dheer muusan ku jirin booskiisa waxyaabaha madaxweynaha like wax walba uu samayn karay oo awoodis ku jiro waxaa muuqataa inuu dadaal badan muujinayo waxaan aaminsanahay hadduu sidaan kusii socdo uu sii dadaalkaas iyo xiriirka uula sameynaya bulshada qaybada kala duwan waxaan aaminsanahay in kalsoonida haddii haddii jirto kalsooni maqan inay soo noqon doonto aan aaminsanahay laakiin weli wakti in la siiyo cabdixakiin ka warran adugu
waan ku raacsanaya wallaahi juwayriya waktiga wuu kooban yahay laakiin guud ahaan marka la eego ma odhan karnoba i think su-aashaas ma odhan karnaba madaxweynaha taageero ballaadhan dadka kama haysto actually sida uu xuseen sheegay cabdiwaasac uu isna ka dhawaajiyey ururkii ugu weynaa ee mucaaradka ahaa ee dhowr iyo soddonka sannadood u dagaalamayay o n l f xuquuqda gobolkaas waxa uu ugu tegay xarumahoodii eritrea asmara uu dood fara badan iyo discussion fara badan kadib waxay isku afgarteen in ay ku soo laabtaan jigjiga oo ay dadkooda iyo maxaan ku dhahdaa horumarka ay iyaguna dhinacooda ka qayb qaataan doorashooyin buu waddanku aadayaa ga labadakuniyolabaatanka doorashooyinkaas sidii maxaan ku dhahdaa dimuqraadi ah oo xor ah looga wada qayb qaadan lahaabaa soomaalida gobolkaas joogta aad moodaa inay hadda isku afkarteen waxaa intaas dheer maamuladii degmooyinka iyo maamuladii gobolada gobolka waa lasoo sameeyey markii ugu horeysay beelaha iyo communitiyada gobolada iyo degmooyinka degan odayaashooda iyo waxgaradkooda ayaa si toosa uga qayb qaatay samaynta maamuladaas halkii awal looga soo jigjiga un looga soo diri jiray cidda mas-uulka ka noqonaysa degmada ama xaafadda wararka aan ka helayno gobolkaas waxay sheegayaan in dadku ay si xeel dheer ama si qoto dheer ay uga qayb qaadanayeen magacaabista iyo dhismaha maamuladaas way jiraan waa laga yaabaa inay jiri karaan in dad cabtaan taasna mustafe iyo madaxweynuhu intaan idaacadaha ka maqlay wuu dhiirigeliyaa isaga laftiisu oo wuxuu ku dhiirigeliyaa dadku inay sheegtaan wixii ay u baahan yihiin isagana toos ugu sheegaan idaacadaha u mariyaan ayna u qarinin wixii cilada iyo mushkilada ay jirta i think i think waxaan u malaynayaa bilow fiican weysaan markii horeba u sheegay doctor xuseen xaashi waxaa la modaag meeshii waxaa la yidhi isbedel baa dhacay maamulkii hore uu tegey maamul cusub baa yimid madax bannaanii dimuqraadiyad dadkii iska xora waxbaa ku fiday ummaddii waa la soo dhoweeyey waxaa la moodaa waxna way socdaan waxna ma socdaan haddana dadka qaarkii ay tilmaamayaan xoogaa gaabisaa jira halkeed u malaynaysaa baashu ka langadhanaysaa
ramadan waa mahadsan tahay xoogaa su-aalaha saad soo yara dhigayso oo ah maamulkii wuu gaabinayaabaa leeyahay kalsooni ma haysto maxaa su-aalahaas sidaa uma soo dhigin anigu haddii aan taas ka gudbo de kolley anigu madaxweynaha iyo dowladda cusub boqolkiiba boqol wax walba waa dheg lama odhan karo waxaaba jira waxyaaba aan iyaga gacanta ugu jirin oo jawiga siyaasadeed ee isbedelka etoobiya iyo dhibaatooyinkii hore oo dhacay oo waxyaaba badan weli wakhti u baahan in laga qabtay iyo laakiin maxaa ka mid a maxaa ka mid a waxyaabaad carabka ku dhufatay waxaa ka mid a yani la taaban kara tusaale ahaan een, xisaabtankii dee lala xisaabtami lahaa ee, le- isla xisaabtankii dee waxyaabihii dhacay oo kale hawshiisa waa la bilaabay waa bilow yani lagama hordhici karo lama odhan karo lama samaynayo hawshiisa laakiin waa bilow marka haddii dee rajada aynu qabno iyo waxa suurtagalka ah waa inay isu dheelitiran yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay een, gaabis iyo iyo iyo gaabis maaha intaan la odhan war hawluhu waa bilow ee sidee wax u socdaan in in yani saa un su-aasha loo soo dhiga mooyaane Een, anigu ma- uma uma soo dhigeen habkaad u soo dhigaysa cabdulwaasa anu kole waxaan ku raacsanahay fikirkii cabdixakiim oo soo jeediyey run ahaantii aan, isbeddelkan hadda dhacay waa dhowr bilood laakiin sidii maaragtay lagu talagalay bay u socdaan waxaa tusaale ahaan uu cabdixakiim uu soo jeediyey in eh, deegaanka degmooyinka oo dhan in iyagu maaragtay maamulkooda ay soo dhiseen waagii hore waxaana ma jiri jirin fursadaas ma jiri jirin ta kale fursadda kalena qofku hatuu hataa degmada loo dhisay dadkii loo dhisay way soo caabanayeen si caad ah, waxyaalahan hadda mm, idinkana idinku dhiirigelinayna v o eda hadda regionku ama ismaamulku sidii waagii hore maaha inaad tagtaan dadka idinku aad waraysataan waxyaalahan hadda aad sheegaysa ama su-aalahaas aad noo dhegayso si ka gedisan baa laga yaabaa inaad ku soo aragto kaas kolkaasaan kaasaan idinku dhiirigelinaya arrimaha kale ee lasoo qaadan kara waxaa ka mid a in qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha maxaa lagu xallin karaya cabdixakiim Een, horta qulquladahaas waa kuwo warwar ku haya dadka eh, soomaalida guud ahaan bariga afrika degan intii shirka ugu socdayna dadku in badan bay arrintaa ka dhawaajinayeen waad maqlaysay Een, arrintan arrin maaha cusub Eh, waa arrin eh, laga waxyaabihii laga dhaxlay ka mid ahaa maamulkii hadda eh, meesha ka baxay Eh, waana arrin eh, maxaan ku dhahdaa dhibaato weyn keeni karta oo oo haddii aan horey loo xallin eh, dhibaato weyn keeni karta Eh, waxaad su-aashaad weydiisay haddii aan eh, abaaro oo ah see loo xalin karaa And I think ah, waxa ta- sida ugu wanaagsan ee loo xalin karo waa in madaxda oromada iyo madaxda soomaalida ee Ethiopia ay ka wada hadlaan eh, en- en- eh, hadallada iyo maxaan ku dhahdaa en, eh, waxyaabaha keeni kara xanafta iyo en, waxyaabaha keeni kara eh, mashaakilka sida marka ay abaartu jirto kale waxaa laga yaabaa eh, inay inay dadku daaqsinta iyo isku jiidhaan Eh, in in jawaab degdega loo helo oo horumar eh, la- degdega la- laga sameeyo si een, si xal waara loogu helo xal degdega oo la yara kala qaboojin kara hadda waa la gaari karaa laakiin dadkaas een, een, een, een, in xal waara loo helo ayaa laga maarmaana oo aan arrintaas la fudaydsan Eh, maamulka gobolka eh, hadda way bilaabeen eh, dhowaan eh, ma aqaan inaad xasuusataan waxaan een, maqaal nagu ah in eh, madaxda ay dir dhaba oo kale wada aadeen een, gobollada qaarkood inay eh, dhibaatadu ka jirto ay eh, aad u- u- si qoto dheer uga wada hadleen inay eh, waxaan ku dhiirgelinayaa inay eh, meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ay madaxda gobolka labada gobol ay tagaan oo dadka ay la hadlaan oo ay dadkan waa dad aan meel fog kala tegi karin waa dad xuduudi ka dhaxayso waa dad gobollo iyo wax- eh, iyo iyo dhulka ayaan- in yar haddaan ka dhex galo odayga raalliya dhowr jeer hore ayay madaxdu isku dayeen inay tagaan dadka la hadlaan odayaashu iska haystaan oo iskaashi ay sameeyaan oo ay dadka la hadlaan weli haddana mooyaale waan aragnaa waxa ka socda halkee bahashu ka xidhmi laaday
Eh, horta eh, eh, arrintan dhowr dhinac bay leedahay marka run loo hadlo Eh, waxaa een, etoobiya saan ognahay eh, hadda uun bay ka soo baxday nidaam nidaam kale gashay eh, eh, nidaam labadaas isbeddelkaasi waxa uu keenayaa eh, in een, waddanku uu dhibaatooyin la kulmo Een, eh, dhibaatooyinkaas eh, waxaad moodaa ka go'naansho inay jirto dowladda Addis Ababa dowladda maamulka Soomaalida iyo dowladda Oromada in ay isku dayayaan in ay inay wax ka qabtaan taas in la dhiirigeliyo ayaanba- ay- ayaa muhiima waxaa dadka qaarkood hadal qaadaan in een, eh, de- siyaa- siyaasiyiin iyo ma- iyo iyo nidaamyo dad ka tirsanaa nidaamkii hadda meesha ka baxay in ay laga yaabo inay lug ku leeyihiin oo iyagoo dhibaato doonaya inay nidaamka hadda cusub ama ka oramada ama ka soomaalida ama ka dowladda dhexaaba inay fashiliyaan taana i think waxaan u malaynayaa dowladda etoobiya iyo dowladaha maamulada goboladuba way ka foojigan yihiin saan qiyaasayo xalkuna waa in dadkan la heshiisiiyo because ma kala bixi karaan dadkan waa dad wada darisa oo xuduud ay ka dhexayso oo biyo wadaaga maalin walba markaa in la heshiisiyo la walaaleeyo waxay ku dhaanto ma jirto intiina hadda nagu soo biirtay waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha iyadoo doodu ay ku saabsan tahay isbedelada siyaasadeed ee ka socda geeska afrika saamaynta ay ku yeelan karaan gobolka ismaamulka soomaalida ee etoobiya iyadoo doodu halkii inooga sii soconaysa qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha wadadegan etoobiya dhowr jeer oo hore ayay soo noqnoqdeen inkastoo xaaladdu ay hadda degan tahay maxaa lagu xallin karaa colaadahaasi si loo helo maslaxad lagu wada qanacsan yahay doctor xuseen qaasim xaashi waa su-aal adag weeye oo dee xalku intii hadda maanta aan sheegno oo lagu dhaqaaqo un maaragtay saa haddii lagu xakamayn karo colaadahaas way ficnaan lahayd laakiin waa waa dhab ahaan waa su-aal adag waayo sababaha yaa yaa badan dhan saboolnimaa soo gelisa dhan daaq iyo dhul laisku haystaa soo gelaya aftiyo hore oo say u dhaceen dadka qaarkood ay su-aalo ka keenayaan baa yaa soo gelaya doorkii ay ku lahaayeen dowladihii jiray heer gobol iyo heer federaal baa soo gelaya marka xoogaha sababuhu maadaama badan yihiin waa arrin miisaankeeda leh laakiin haddii haddii aan hal iyo laba ka tataabto habka loo geli karo horta hab dhaqameed waa loo geli karaa oo odayaasha dhaqanka ee labada beelahaas qoomiyadahaas is haysta xal way ka qayb qaadan karaan xalka oo waa dad wada dego oo suu cabdixakiin sheegayo oo is yaqaano oo isku luuqada ku hadla dhanka ormada somaliya hadaad qaato luuqada af soomaaligana way ku wada hadlaan af ormada way ku hadlaan meelo badan oo ka mid a meelaha dhibaatada ay ka jirto marka dad nooca isfahmayo dee isla soo noolaa weeye marka habka dhaqameed wayna waxna waa ka jiraan hadda hataa is aragtiyo way dhaceen intaan ka warhayo dhankii siyaasaddiina waa waa waa laga geli karaa oo laba siyaabood baa looga geli karaa waa midda koobaade in de siyaasiyiintu iyagaa hogaaminaya labadan dhinacba ay iyagu intay wada hadlaan xal siyaasadeed ay ka gaadhaan xalkaasi muxuu noqonayaa yani ma aftiyaa la qaadaya ma aftiyadii horaa lagu noqonayaa ma maamul isku dhafaa la samaynaya arrimahaas waa xal siyaasadeed mataqaanaa way noqon karaan waxaa kale oo qaybta labaad oo siyaasiyiinta ka geli kartaa iyo dowladdu siyaasiyiinta yaan odhanine haddii ama hab dhaqameed wax lagu heshiiyo ama hab siyaasadeed ha lagu abaara hawshan markii wax lagu heshiiyo iyo heshiiskaad hirgelin karaan oo dee dowladdu waxay leedahay aaladihii ay heshiisyadaas mataqaanaaye ay ku hirgelin lahayd ayay leedahay ama dee oo hab nabadeed iyo hab dee ciidan iyo haddii dad ciidan kaloo dhex dhigaya iyo haddii ciidan isku dhafa meesha la geynaya iyo way hirgelin karaan xalalkaas juweriya bal ka waran qulquladahan qowmiyadaha u dhexeeya ee etoobiya maxaa lagu xalin karaya abada malen
runtii doctor xuseen aad aada uga hadlay qaababka kala duwan oo loo xalin karo easy answer ma jirto qaabka loo xalin karo runtada la sheego ma fududa ma fududa waa arrin aad iyo aad u dhib badan laakiin waa inay ka timaadaa dadka gudahood dhinaca dowladda iyo dhinaca administrationkaba labadaba inay iskaashadaan oo runtii si deg deg ah arrintan arrintan loo xaliya oo loo dhexgalo waa shay aad iyo aad muhiim ah marka waa reconciliation inay ka bilaabato grass reconciliation aan odhan lahaa sida ugu dhaqsaha badanna in colaadda lagu dhex abuuro dadkan wada dhasha in laga hor imaado cabdilwaasac ma la odhan karaa federaalka etoobiya culayskii loo baahnaa way saareen si loo xaliyo qulquladaha qowmiyadaha gaar ahaan soomaalida iyo oramada etoobiya waxaan odhan karaa kolley bilo fiican baa jira oo hadda ra-iisul wasaaruhu oo hadda adigu wiik hor baan u malayn adigu go-aan waxa la gaaray in la dhex galo oo hadda ku horna saasoo kale weliba arrintan mooyaale oo xoogaa soo yara noqnoqotay ciidan federaal oo loo diray midda kale labada qowmiyadoodna hataa heer madaxweyney ku wada hadleen saraakiisha ugu waaweyn ee madaxweyne ku-xigeenka iyo arrimaha nabadgelyada cabdicaadil qaar badanoo saasoo kale madaxda dhinaceena maamulka soomaalida iyo oramadana saasoo kale way ka wada hadleen kolka arrinta waa lagu dhex jiraa laakiin siduu dr xuseen uu sheegay qaab dhaqameedna waa lagu xallin karaa qaabkan kan dowladana si fiican buu socdaa gobolku haddaba siduu iskugu diyaarinayaa in mucaaridkii soo laabtay ee dalka ku soo noqday ay uga qayb qaataan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dib u heshiisiinta maxaa la is odhan karaa dr xuseen xaashi wallaahi hadda jigjigan yaan yaan yaan ka soo kictimay waana la kulmay yani madaxda dowladda iyo iyo jabhaddaba gobolka soomaalida marka laga hadlayo hadda wadahadalka wuxuu u dhexeeyaa waa dowladda deegaanka soomaalida iyo jabhadda o n l f ilaa hadda intaan ka aragno waxaa weeye furfuraan laba dhinacba ay si furfuran ugu wada hadlayaan is-ixtiraam ay is-ixtiraamayaan oo isdhegaysanayaan soo dhoweyn ay ka muuqato kalgacal iyo walaaltinimo anagu hadda intanada meesha fadhida badankana waaban joognay markii ay madaxda jabhaddu jigjiga lagu soo dhaweynayay si aada qurux badan oo sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyey de madaxdii jabhaddi iyo madaxdii dowladdu iyagoo gacmahays haysta ayay dadkooda la hadlayeen mana aha maanta xilligii la qaybsami lahaa oo tabar iyo caqli iyo dhaqaale iyo cudud qaybsanta deegaankaasi ma laha dhab ahaan marka laga hadlayo marka taas waxaan aaminsanahay in ay garanayaan mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida iyo jabhadduba marka taa kol haddii garashadaas ay jirto waxay keenaysaa marka in laisu tanaasulo la wada hadlo xal la raadiyo waayo waxyaabaha deegaankaas dee ka maqan ee u baahan in la wada baadi goobo ayaaba ayaa keenaya qasab ka dhigaya in heshiis uu dhaco adigu si guud waxaan arkaa diyaargarow badan dee kolley lama odhan karo un wax walba dee maaragtay wuxuu noqonayaa sidii la rabay oo waa la wada hadlayaa meeshii awood siyaasadeed baa taalla doorashooyin baa soo socda mataqaanaa ciidamaha jira oo mataqaanaa jabhadda xaggeeda oo iyaga laftooda hawshooda u baahan in la xaliyo marka kolley culeysyadaasna way jiraan oo u baahan de kolley qaadanaya yani de si waqtigooda qaadanaya oo dareenkooda leh yani oo mataqaanaa inaan iska dheelsanno dhahno un maaha de wax walba way way hagaagayaan laakiin danta ayaa ayaa qasbaysa hadda hogaaminta deegaankaas iyo mucaaradkaba in in xal rasmiga loo raadiyo dhibaatada dheer ee ka soo jirtay gobolkaas cabdixakiim bal ka waran gobolkan dee soomaalida etoobiya ma lays odhan karaa maanta diyaar buu yahay gobolku mucaaridkii soo galay hadday hubaysayin iyo haddii kaleba ee gobolka ka soo jeeday qaabkii uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda arrimaha dib u heshiisiinta bal ka waran gobolku diyaar muu yahay horta saan markii horeba sheegay mar walbana ku celcelinayo waa arrintu waa bilow
laakiin hay ma la arki karaa ifafaalihii iyo dhaqdhaqaaqu deemka siduu yahay ma loo turjuman karaa inay waxaas suuragel yihiin ifafaaluhu ifafaalo aad u qurux badan baa muuqda waanigii hadda kahor ka dhawaajiya idhi madaxda deegaanka iyo madaxda sare ee federaalkuba waxay wada aadeen asmara si ay mucaaradka ula sheekaystaan ula haasaawaan ugu qanciyaan isku qanciyaan in nidaamkii hore wax laga bedelo iyaga keliyata maaha etoobiya oo dhan waxa weeyaan mucaaradad mucaaradkii kuwii dagaalamayay iyo kuwii aan hubaysnayn ee dibadaha jooga o dhan waxay ku soo laabteen gudaha waddanka ma sahlana nin dagaalamayay oo dowladda xabad ku ridayay inuu go'aansado intuu qorigiis ka dhigo inuu soo laabto haddii uuna ifafaale qurux badan uuna arkayn ifafaalahaas laakiin anigu personally waxaan leeahay waa in il foojigan lagu eego sababtoo ah afrika waxaynu naqaanaa in intay wax si qurux badan ku bilaabmaan all of a sudden haddana ay dib dib dib u laabtaan ma rajaynayo taas laakiin haddana waa arrin u baahan in il gaara lagu hayo arrinta labaad ee il gaara in lagu hayo u baahan waxa weeye madaxda soomaalida ama ha noqdaan madaxda jabhadda ama ha noqdaan madaxda maamulka ama madaxda xisbiga wadanka u taliya gobolka u taliya ha noqdaan waxaa muhiima inay ogaadaan in etoobiya ay abuurmayso isbahaysiyo uu ka abuurmayo hadda isbahaysiyaa jira wadanka lagu maamulo isbahaysiyo kala ayaa abuurmaya isbahaysiyadaas abuurmaya soomaalidu inay fahanto dhinacii ay ka geli lahayd ayna iyadu gudaheeda isku mashquulin kana oo nlf kan ayaa oo nlf kasoo horjeeda kan ayaa dowladda ku jira kana dowladda kasoo horjeeda dhinaca inta la iska iloobo in isbahaysiyada guud ka soomaali ahaan dadka deegaanku intay fahmaan inay yidhaahdaan sideen uga qayb qaadanaynaa isbedelkan cusub sideen cidda aan wax ku darsanayno kuwee weeyaan cidda ay u tahay inaan iska ilaalino oo aan ilgaara ku hayno waa kuwee weeyaan su-aalaha in si qoto dheer laysku weydiiyo ayaa ayaa ayaa laga maarmaana waayahay cabdulwaas cabal ka waran adugu
run ahaantii siday hadda walaalaha ay ka dhawaajiyeen baa jabhadda si fiican baa loo soo dhaweeyey oo cadsaba iyo jijiga labadaba run ahaantii iyagana hadda diyaar bay u yihiin inay xagga horumarka ay qayb ka noqdaan saygu maqala xafisey ka furteen caasimadda cadsaaba iyo meelaha kala gedsanba deegaanka si xorna way u dhaqdhaqaaqaan si xorna fikirkooda way u dhiibtaan kolka isbedelka weyn ee markii hore aan ka hadlaynay ayay ka mid tahay hadda oo isbedelka weyn ee ka dhacay ethiopia iyo gaar ahaanba gobolkeenna jaweeriya ma lays odhan karaa diyaar buu yahay maanta gobolku mucaaridkii soo galay hadduu hubaysnaaya haddii kaleba ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo guud ahaanba dib u heshiisiinta gobolka yes waanu dhihi karnaa sida la sheegay horeyba wax walba hadda sida u dhaceen sofa si positive ay u dhaceen waxayna ku bilaabatay baaq ka yimid dowladda federaalka ethoobiya isbedelka ka dhacay wadanka daraaddeed ayay mucaaradka ururada oppositionka ugu soo laabteen oo ugu gudanayaan goalskooda siyaasadeed si si nabadgelyo ah marka hadda deegaanka soomaaliyeed waxyaabaha aan ka aragno waxaa waaye you know aad uu isku bedela sida hore ma ahan qof walba fikirkiisa si xor ah uu dhiibanaya dad oo afkaar kala duwan aaminsan oo siyaasado kala duwan aaminsan oo isla wada fadhiyo shirar isku imaanayaan marka waxaa dareemaysaa meesha inay like xoriyad oo lagu dhiiban karo qof walba fikirkiisa marka waxaa waxaan dhihi lahaa waa bilow fiican taasna waxaan rajeynaynaa inay
guud ahaan barnaamijkii horta waa gebagabo soomaalida geeska africa iskaashi markaa dhex mara soomaalida suuragal ma yahay dhaqaale ahaan siyaasadu haba dambayso dee xaalado kala duwan iyo dowlado ka kala tirsan yihiin soomaalidii wadanka gudihiisa joogtay dalkii soomaaliya la odhan jiray ayaa boqol u kala fadhida xaqiiqada la weheshan karo miyay tahay maanta soomaalida degmadan geeska africa oo iskaashi dhex maro doctor xuseen xaashi
waa mahadsantahay ramadan kolley su-aashaas waa su-aal mug weyn lafteedu dhab ahaan way jiraan culaysyo badan oo ka jira soomaalida dhexdeeda oo laakiin haddana waxyaabo badan oo wanaag oo socdana way jiraan hadday noqoto de in maamullo la sameeyey tiirar u noqday dowladda soomaalida oo dee tiirarkaasna ay noqon karaan kuwo loo adeegsado in la wada hadlo oo xal laga gaadho arrimaha taagan iyadoo culaysyadaas laakiin aad sheegaysa ay jirto haddana waxaa jira baaq oo de shirka wuu ku saabsanaa oo ahaa bal de sidee looga faa'iidaystaa mataqaanaa go-aankan madaxda geeska africa ay ku dhawaaqeen gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiya iyo eritrea oo jabuuti lafteedu la leeyahay hadda qayb bay kasoo noqonaysaa wadahadalladan xataa kenya la filayo in toddobaadka soo socda ay madaxweynayaasha madaxweynaha soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha etoobiya ay tagaan sidaan maqlayna shirka laga sheegay haddii iskaashi uu dhaco oo fursadaha iskaashiga ay yimaadaan oo sidii de ra-isul wasaaraha etoobiya oo kale uu carab ku dhuftay ahayd war xuduudahan dee wax weyn ma aha aynaan ka dhigin yani wax ayna ahayn aynaan ka dhigin dee fursad bay u tahay soomaalida geeska africa oo in mataqaanaa awalba xuduudo waxay iska yar ahaayeen mararka qaarkood aan la ixtiraami jirin oo dadku dee waa isu tallaabayey beertii ayaan daran waan maqlaysay ninkii labada beer labada dhinac ku lahaa boram agteeda ahayd dadkii waa dad wax badan wadaaga oo dhaqan iyo diin iyo dadnimo wadaaga gabagabadii baan joognaaye doctor xuseen xaashi inoo soo koobaado raalli marka haddii dee mawduuca halkana si fiican baa looga hadla inaan ku noqdo ma rabo laakiin waxaan aaminsanahay in hadda ay bilow fiican u noqon karto hadda waa inaga wada hadlaynaa markii iskaashi baa jira soomaalida dhan shantii halkan mawaakiil isugu yimid la wada hadlayay marka waxaan aaminsanahay inay fursad u tahay in la bilaabo wada hadalkaas iyo saynu isaga faa'iidaysan karnaa dhaqaalahaan saynu haddii nin baa ku mahmaahayay shirka dhexdiisa haddii hal dal la noqon waayey dee hal dad miyay noqon karnaa marka anigu waxaan aaminsanahay fursad inay jirto taas lagu sameeyo
cabdixakiin xaqiiqa la dugsan kara miyaa tahay marka arrintaasu soomaalida degmada geeskaafay
rabadan walaal waad mahadsan tahay waa run saaad ka dhawaajisay soomaalidu soomaalidii weyneed ee soomaaliya ayaa mushkilad badan dhexdeeda ka jirta marka su-aashaas waa su-aal meesha ku jirta laakiin runta marka laga hadlo soomaalidaas lafteedu soomaalida soomaaliya waxaad moodaa waan ka shaqaynaa dowladaha dowlad maamulada dhexe iyo maamulka dhexe iyo maamulada gobolladaba si fiican ula shaqaynaa waxaad moodaa inay iyada lafteeda rajo badan iyo sidii hore soo dhaamayso laakiin soomaalidu inay mid fahmaan ayaa lagama maarmaana oo ah bariga africa sidii shirkaba laga sheegay aad buu isku bedelaya mana sugayo soomaalidu hadday taa fahanto waxay noqon karaan bridge ay isaga gudbaan dowladahani ay kaasoo fududayn kara horumarka iyo iyo iyo isdhaafsiga hantida marka soomaalidu waxaan u malaynayaa inay u baahan tahay fursad fiican inay meesha jirto oo ay ka faa'iidaysan karto cabdulwaasac adiguna adaa soo koobay anigoo soo koobaya run ahaantii aad baan ugu mahadnaqaynaa heritage institute inay maaragtay soomaalida geeska africa meel kastay joogtaba inaan isku nimaadno oo arrimahaynaan ka tashadano arrimahan maaragtay hadda geeska africa ee maaragtay saameyn ku leh deegaanka gaar ahaan soomaaliya aad saad su-aasha aad noo soo jeedisay waa arrin u baahan maaragtay in daraasad laga sameeyo oo sanadka dambena insha allah waxaa laga yaabaa in meel soomaaliya ka mid ah ama somaliland inaan ku qabanno kolka insha allah intaasaan kusoo gabagabaynaya juweeriya bal ka waran soomaalida degmadana geeska africa iskaashi dhex mara iyo in la xoojiyo maaragtay wax wada qabsiga ma tahay xaqiiqa la dugsan karo
yes waxaan aaminsanahay waa xaqiiqa la dugsan karo shirkan intuu noo socda waxaa aad iyo aad usoo noqotay arinta opportunity soomaalida inay haystaan fursad iyaga dhexdooda afkaartooda ku midayaan isbeddelkan ogaaska afrika ka socdo waxay fursad u tahay inay iyaga nasarkooda midoobaan kadib ay si fiican uga qayb qaadan karaan horumar uga gaari karaan isbeddelkan socda intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha dhammaantiin aad ayaanu idinka mahad celinaynaa wakhtigaad siiseen barnaamijka dooda waxaa igala qayb galay cabdixakiin maxamed yuusuf oo la taliya u ah hay-adda soomaaliya stability fund oo degan magaalada nairobi kana shaqaysa xasiliinta iyo dibudhiska soomaaliya cabdiwaasac maxamed mahdi oo la taliya xagga ganacsiga iyo maalgelinta u ah madaxweynaha kililka soomaalida etoobiya jaweeriya maxamed bixi oo ah b h d arrimaha siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga oo degan london xuseen qaasim xaashi oo ah agaasimaha hay-adda kasma dheef oo ka howlgashay geeska afrika kana shaqaysa daraasaadka cilmi baadhista iyo hirgelinta barnaamijyada maamul wanaagga tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo